qowlka ugu fiican waxa weeye in la yidhaahdo inamaa yataratabu calayha xaddun aw tuucida calayha binnaari aw illacnati aw ilqadab kabiiro waxaa la yidhaahdaa inahaa maa yataratabu calayha xaddun waa wixii xad ka dhasho ciqaab maksuusa oo adduunyada lagu waajibiyey waxay ka laadimay sida zinadoo kale xad baa ka yimaada oo waxaa la kii sinaysta jeedla oo garaaca baa layihi haddaanuu guur hore soo marin hadduu guur hore soo marayna dhagax ku dila baa layihi marka waa kabiiro waa dembi weyn waayo xad baa laga waajibay tuugadaa ka mid a xad bay leedahay oo waxaa la tuugii gacanta jara wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma markaa sidaas aawaye waa dembi kabiiro ah xad wuxuu ka dhasho waa kabiiro kamrigoo lacab baa ka mid a waayo jeedal baa ka yimaada ama naar loogu goodiyey oo la yidhi ruuxa caynkaa sameeyaa naar buu gelaya haddii la yidhina waxaa la yidhaahdana waa dembi kabiiro ah sida xoolaha agoonta in la cuno ina aladiina yakuluuna amwaala alyataama ulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira xoolaha agoonta kuwa cunaya siday caloosha uga buuxinayaan bay aakhiro naar ugu guri doona sidaa hadda calooshooda xoolihii ay ugu gurayaan agoonta sidaas oo kale ayaa iyadoo naar holac naareeda ayay cuni doonaan aakhiro marka waa dembi kabiira ribadoo markaysagaa lacunaa ka mid a lacnadii waxay ka dhalata waa saasi le wixii marka waxa weeye sharcigu uu nacdalay cidda la timi ee la yidhi rasuulkaa nacdalay oo kale iyaduna waa kabiiro sida raggu inay dumarka isu ekaysiiyaan oo dumar iska yeelyeela ama dumarku ragga isu ekaysiiyaan oo rag iska yeelyeela dunuubta kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay nebiguna waxa markaa waa nacdala lacna rasuul lahi sala allahu alayh wasalam almutashabbihiina min alrijaali binnisa wlmutashabbihaati min annisaai birijaal rasuulku waxa uu nacdalay oo u yihi ilaahu naxariistaada ka foge kuwa raggaa ee dumarka isu ekaysiinaya ee dumar iska yeelyeelaya hadday tahay xarakada iyo dhaqdhaqaaqa iyo socodka iyo iswalhinta dumarku sida yeelaan sidaas oo kale wixii yeelan dharkoodoo kale yani hadalkoodoo kale yani markaa facaailka waxyaalaha ay la gaarka yihiin oo kale yani waxa weeye dunuubta kabaairka ka mid dunuubta kabaairka ayay ka mid yani dahabka oo kale waxaa dumarkaa la gaara marka sidaas aawadeed in raggu dahab ay gashadaan waa tashabuh markaa dumarkii ay isu ekaysinayaan waa kabaa'iru dunuub bay ka mid tahay dembiyada kuwada waaweyn waxaa la mida markaysagaa dharka dumarka in la xidho ayaa ka mid a waxaa ka mida waxa weeye yani waxa weeye in xarakaadka iyo dumarku sida waxyaalahay la gaarka yihiin in sidoodoo kale markaysagaa dumarka la iska yaryaalo hadday tahay sida dhaqaaqooda sida markaa dharkooda sida hadalkooda codka dumarkao kale la iska yaryeelo waxaasoo dhan waa min kaba'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ayay markaa ka mid qaar waxa weeye rag oo ilaahay sharafnimadii ragga uu siiyey sharaftii ragga ayaa dhagaha intay dalooshadeen markaysaa waysaaqiya gashaday ya waysaaqiyo yani markaa gashaday kuwa noocaasa waxay ku jiraan min kaba'iri dunuub hadduu banaystay oo xalaashadayna oo u ictiqaadiyey inay xalaal tahay amaba yidhaahdo markaa shiddo iyo dhibaato ma leh oo waxa weeye markaysaga wax xarajay leedahay ma jirto waa ku kufrinayaa shareecada islaamka waa kaga baxaya hadduu hore muslim u ahaa hadduu hore muslim u ahaa waa ku gaaloobaya hadduu xalaashado haddii aanu xalaashana ictiqaadsan yahay inay xaaraan tahayna wuxuu ku jiraa dembi markaysagaa kabiiro o weyn waxaa ka mid a xuquuqul waalideyn waalidinkaarnimadoo kale markaysaga waciiddo iyo goodi badan oo kusoo aroor kole nusuustaaba ku magacooda inay marka kabiira cadha waxay ku soo aroortoo la yidhaahdo dembiga caynkaasa ciddii samaystay ilaahay baa u cadhooday yani iyaduna kaba'ir dunub bay ka mid marka kabiirada saasaa la yidhahdaa sakiiraduna oo wixii kabiiro ka soo hadhay weya wixii kabiiro sakiiro waxaa la odhanayaa wax alla wixii aan kabiiro ahayn waa sakiiro marka tacriifkaasaa ugu fiican waana sida selafka laga soo naqliyay ku tacriifiyeen cabdillahi ibnu cabbaasiyo laga soo laga soo raray waana tacriifka ugu salaamada badan ee daabidka ugu fiican weeye sida sheekhulislaam ibnu taymiyaba uu ku nuxnuxsaday shaarixa taxaawiyada laftiisuna markaysa uu baraarujinayo ama markaa uu caddaynayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ka soo warannay kabaairta iyo sakaa'irta farqiga udhexeeya siay u kala duwan yihiin ayaynu ka soo hadalnay tacriifka ugu fiicanna waa soo sheegnay oo inuu yahay dembi kasta oo uu ka dhalan karo xad adduunyada lagaga jaro ama naarta loogu boodiyey ama lacnad lagu sheegay ama markaysaga cadho ilaahay u cadhoonayo lagu tilmaamay dembigaas waxaa la odhanaya waa kabiiro amaba sharcigu tasriixiyey oo uu sheegay in waxaasi kabiiro yihiinna waa la mid oo xadiis loo hayo sheegaya inay kabiiro dembigaasi yahay ama xadiis loo hayo sheegaya inuu kabiiro dembigaasi yahay intaa hadduu ka maran yahay waxaa la odhanaya waa sagiiro culamada qaarkood waxay kusii dareen nafyu liimaan kii iimaan laga nafiye la yahaa iimaan ma laha qudhiisu dembi kabiira abuu ku dhacay bay culamada qaar yidhaha laa iimaana liman laa amaanata lah laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min dabeedna waxaa la weydiiyo laya rasuulka ilahi kaasi waa hoogay waa khasaare waa ayo markaasuu man laa ya'manu jaaruhu dawaa'iqah waa kaa dhibaatadiisa dariskiisu ka badbaadina ka nabadgeli marka iimaankii laga nafiyaana waa la mid baa ahlucilmiga qaarkood kusii daray marka kabiiro haddii dembiga lagu sheego oo nas loo hayo kabiiro ku magacaabay ama akbar lkabaa'ir ku magacaabay amaba iimaanka laga nafiyana waa lagu sii darayaa oo waa lasii raacinaya daabitkaas waxaa kaloo uu markaa inoo tilmaamay sheikha musanifka ahi waxa ui ahlu kabaa'ir min ummati muxammadin taqyiidka min ummati muxammadin nusku iskuma wada waafaqsana nuskooyinka qaarkood baa min ummati muxammadin ziyaadiyey qaarna kuma soo aroorin ziyaadadaas sheekhulalbani waxa uu sheegay saddex maqduudo oo kitaabka ka mid ah inaan ziyaadadaasi ku iman min ummati muxammadin la siyaadinayo bale madbuuci markaa kitaabka la daabacay qaarkood inayna xataa ku soo aroorin shaarixuna waxa uu tilmaamayaa sawaabku inay tahay ummadda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inaan lagu gaar yeelin ahlulkabaa'irku inay naarta aynan ku waaraynin inaan ummadda moxamed lagu gaar yeelin ee la yidhaahdo ummadday doonaanba ha noqdaane ciddii ahlulkabaa'ir ah ee tawxiid iyo iimaan ku dhimataa naarta way ka soo baxaysaa sidaas in la yidhaahdo ayaa sawaab ah sheikha shaarixna waa tilmaamaya sheekhu lalbani raxmat ullahi calayhi waxa uu ku sheegayaa yani sharxu wa tacliiq oo waxa uu yidhi markaa sheekhu lalbani markuu sheegay saddex markaa makhduudo oo kitaabka ka mid a inaanay ku iman bale maطbuuci kitaabka la daabacay qaarkood inayna ku soo aroorin waxa uu yidhi waxadfuha aصx lianna mafhuuma hadihi ziyaada ana ahla اkabaa'iri min ummati gayri muxamadi salى اllahu alayh wasalam qabla nasqi tilka asharaa'ici bihi xukmuhu mukhaalifu liahli اlkabaa'iri min ummati muxamed waayo mafhuumka laga fahmaya mafhuum mukhaalafiin waxa uu yahay ciddii aan ummadda nebi moxamed ahayn salى اllahu alayh wasalam ee sharaa'icda kale ku sugan ee ummadaha kale ah ee ku camal falay sharaa'icda intaan sharaa'icdaa la nasakin oo sharciga nebi maxamed lagu soo dejiyey aanu soo degin ila kadib intuu soo degay mansuuq wayaan oo lagu camal falay sharaa'icdii hore sharaa'icdaa kale ummadihii haystay ahlulkabaa'irkoodu inuu xukumka ummadda ummaddan ahlulkabaa'irkeeda inuu ka duwan yahay oo iyagu naarta inay ku waaraan ay suuroobayso saasoo kalea laga fahmi karo wa fii dalika nadarun fa ina nabiya sala allahu alayh wasalam ahbara waayo nebigu waxau ka warramay أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ووحى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان نار توحى لقد صبحنا يعد لا إله إلا الله تراها التوحيد قصة وقلبه سناء كسر أنت عين يعني قرآن شكل لأد ولم يساني أي أو إيمان أي قلبي أي وجود نار توحى لقد صبحنا marka lama kala saarin ummadii o dhamma walam yaqusa ummatahu bidalik nebigu taa ummadiisa kuma gaar yeelin bal dakara aliimaana muطlaqan fata'ammal iimaanka si muطlaqu u sheegay oo u fiirso u fiirso marka waxa weeye sidaas marka uu sheiku yani cabiray waa shaarix طaxaawiyana markaisaga u cabira cibaaradii markaisaga shaarix طaxaawiya akhirku ka odhanaya raajici sharxa bimacnaa cibaarada inuu kasoo qaatay طaxaawida marka calaa kulli xaal yani ummadii ay doontaba ha noqoto ama ummatu muxamed ama umamkii horebe ciddii tawxiid iyo iimaan ku dhimatay ee ahlulkabaa'ir ee dunuub macaasi oo gaalnimo ka sokaysa intay doonaanba ha la ekaadaan fara iyo xadiye mar haddaynay gaalnimo gaadhsiisnayne ciddii ku dhimatay naarta ku waari maayaan ee waa laga soo saarayaa yani waxaanu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man qaala laa ilaaha ila allah nafacathu yawma min addahri wain asaabahu qabla dalika ma asaabah laa ilaha ila allahu kii yidhaahda maalin maalmaha ka midabay anfici oo ay wax tari walow haba haleelo intaa ka horaysa intay anfacaysa waxa ka horeeya wixii haleelay haba haleelaan bimacnaa haddii la doono haba lasii cadaabe eh kollay marun wax waa u taraysa kelmadda asiyada inay ka burin oo u nabad qabto ciddii ku dhimataa waxa weeye maalin maalmaha ka mida waa anfacaysa yani naarta ku waari maayo waxaa kale oo markaa uu inoo tilmaamay yani shiku dunuubta in loo qaybiyo gaalnimo iyo wax duuna shirki oo gaalnimada ka sokeeya wixii markaa gaalnimo oo kufriya ciddii ku dhimatay aan ka toobad keenin ilaahay u dembi dhaafi maayo taana waxaa u daliilaya in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wax allo wixii markaysagaa ka sokeeya gaalnimo kabaa'ir ha ahaato ama sakaa'ir ha noqoto eh ciddii aan ka toobad keenin ee ku dhibata ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisay hoos yaalliin hadduu doono ilaahay waa cafinayaa oo waa u dhaafaya dabeedna waa jannaynaya hor buu ka gelinaya jannada waa hadduu doono hadduu doonona waa ku soo cadaabayaayo ciqaabtaa lagaga soo jarayaa dembiyadooda laakiin kollayba haddii lasoo cadaabo xataa ku waari maayaan naarta eh waxay ku dambaynayaan kollayba jannada jannaday ku dambaynaya naarta waxa ku waara oo keliya ciddii gaalnimo ku dhimatay kufaarta gaalada iyo munaafiqiinta nifaaqoodu ictiqaadigaihi ama nifaaq akbar kuwaas weeyaan kuwa naarta ku waaray abada la abad nacuudu billahi min annaar markaa taas yani qolyahaasaa ku waaraya naar markaa shirkiga maxaa looga jeedaa shirki iyo kufri culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa kala duwan yihiin oo farqa udhaxeeya oo shirki iyo kufri waa kala caamsan yihiin shirki kastaa waa kufri kufri kastaa shirki ma aha marka waxay yidhahaan baynahumaa cumuumun wa khusuusun mutlaqun shirkiga iyo kufriga cumuum iyo khusuus mutlaqa udhaxeeya kaasi waa qowl qawlka labaad waxa weeye waa in la yidhaahdo maya shirki iyo kufri ma kala duwanaa waa bimacnan isku mid weeye shirki iyo kufri oo shirki kastaa waa kufri kufri kastaana waa shirki qawlka labaadna waa caykaas labada qowlna waxaa raajaxsan qowlka odhanaya laa farqa bayna ashirki waalkufri shirkiga iyo kufriga wax farqi uma dhaxeeyo ee waa bimacnan oo waa isku mid adilo badan baana laga qaadanayaa in shirkiga iyo kufriga isku mid yihiin waxaa ka mid ah qawluhu tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo in loo shariik sameeyo oo bal haddii laga gaaloobo aan loo shariik samaynin ka waran haddii la shirki iyo kufriga waa kala duwan yihin haddii la shirki iyo kufriga waa kala duwan yihin haddii laga gaaloobo aan loo shariik samayn iyada muu dhaafaa marka sawaabku waxa weeye in la yidhaahdo shirkiga waxaa looga jeedaa kufri oo dhan baa looga jeedaa kufri oo dhami shirki bay soo guda galayaan ina allaha laa yakfir an yushraka bih ay an yukfara bih marka kullu kufrin waa shirkin waa shirkun kullu shirkinna waa kufrun kufri kasta waa shirki shirki kastaana waa kufri wax farqi uma dhexeeyo wailaa waxaa ka laazimaysa haddii la farqa udhexeeya in la yidhahdo in allaha laa yakfir an yushraka bih waxay ku gaartahay bacdu lkufri ee kufru akbar nooc ka mida oo iyadaan la dhaa iyadoo aan markaa laga toobad keenin la dhaafa ayaa jirtaa ka laazimaysa laazimkaasna waa baatil marka wax farqi uma dhexeeya waana sida sheekh ibnu xasm uu aada ugu nusraynayo ugu gargaarayo uu ku nuxnuxsanayo kitaabkiisa yani markaa la yidhaahdo alfisal fi lmilal wanixal oo shirki iyo kufriyin ay isku mid yihiin uu ku nuxnuxsanayo waana sida sheekhulalbani halkan uu ku sheegayo sharxu watacliiq oo waxa uhi yacni ashirka wa huwa alkufr maa duuna dalika dalika waxaa looga jeedaa shirkiga shirkiguna waa kufriga walaa farqa baynahumaa sharcan sharcigana kufri iyo shirki wax u dhaxeeyaa ma jiro fakullu kufrin shirkun wa kullu shirkin kufrun kufri kasta waa shirki shirki kastana waa kufri kama yadulu calayhi muxaawaraة lmu'mini lilkafiri صaaxib aljannatayn اmadkuurati fi suurati اlkahfi fatanabah lihada fainahu bihi yazuulu canka kasiiru min alishkaalaat walxamdu lilahi aladi binicmati tatimu saalixa siday ku tusinayso qisadii waxa weeye ninkii kahfiga u saaib suuratu lkahfi qisadii ku soo aroortay labadii nin ee markaysa waxa markaa doodayey واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا marka qisadaas waxa ku soo aroortay nin inuu qiyaamada dafiray ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا مركا قيامتي وضفرك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ما ربك إلهي بات كقالوي ربك أميات كقالوي أكفرت بالذي خلقك من تراب ما كفر إلي طيب قلت الماضي ما كسوها تنوح لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا وحي إشارة يا إسوين شرك كنا عيد سأدوك شرك يقول عدي أنا شرك كنا معي ومشرك نقول معي oo ilahay cid kale la wadaajin maayo buu marka dambe uu ninku xataa calaacalayo ee uu markaa beertii ilaahay ka halaagay muxuu ku calaacalayaa inaanu ilaahay u shariig yeelin buu ku calaacalay oo uu tamaniyaya ويحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا idan haddii la yidhahdo waa la kala farqinaya shirkiga iyo kufriga waxaa ka dhalanaysa in la yidhaahdo ninkaasi qiyaamadii buu dafiray mar hadduu qiyaamadii dafiray kufri buu ku dhacay ee shirki kuma dhicin laakiin aayadku waxay tilmaamayaan inuu kufri iyo shirki labadaba ay ahayd idan waxay daliil u tahay inaan wax farqi u dhaxaynin shirkiga iyo kufriga كفر كستا وشرك شرك كستانا وكفر ولا فرق بينهما البتة هذه لا يراد حق مركا اشتقاق اللغوي ابا فرق ودخايا او كفر غنا wax la diiday sheegaysa shirki gura wax la wadaajiyay sheegaysa oo ilaahay khasaayistiisa cid kale la wadaajiyo jawaabtu waxay tahay labaduba waa ku sugan yihiin baashiyada kufriyaadka kufri akbar ka ah shirkina waa ku jira oo waxa ugu jira de shaytaan baa lagu adeecay mar haddii shaydaan lagu adeecay daacada shaydaanka la adeecayo kufriyaadka lagu adeecaya waxay tahay cibaadatu lishaydaan shaydaankii caabuditaan la caabuday ayay noqonaysa saas aawadeed ibraahim waa ka abihi kuli laa tacbud shaydaan shaydaanka ha caabudi bimacnaa kufriyaadka ha ku adeeci oo daaca mulaqa ha sii وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وحكروا إلى هيري الشياطين فو أولياء ذو ذا أصحاب ذو ذا صاحب الله وقال ذا بيقوا وحيونيا بمعنى حنشاشة بي قلبي قوضة وحقوصة طوريا ووحي الشيطان وحي إلهي ما وحي الشيطان تساوذ أن الخبيث تدفقوا إلى ذا ولا يوحيوا ذا oo waxbaa lay sheegaa ha odhan laguma waxyoodo oo wax laguma sheego ee waxaad ku tidhaahdaa runtaa weeyo waa lagu waxyoodaa waxna waa lagu sheegaa laakiin ilaahay iyo malaa'igtiisu kuma sheegtee shaydaan baa kuu sheega ilaahay iyo malaa'igtiisu kuma sheegtee cidda kuu waxyoota ee markaa wax kuu sheegtaa shaydaan weeye adiguna waxaad tahay min awliyaai shaydaan shaydaanka awliyadiisii baad ka mid tahay iyo asxaabtiisii sidaas iyada ah ku dheh marka ilaahay waxa uhi waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa awliyaaihi shayaaiintu awliyadoodii asxaabtooday u waxyoodaan liyujaadiluukum si ay idinla doodaan ayay ayay ugu waxyoonayaan wain aactumuuhum inakum lamushrikuun haddaa adeecdaanna oo shayaaiinta warkay idin leedahay iyo asxaabu shayaaiinku haddaa adeecdaan inakum lamushrikuun idinku mushrikiin baa markaaba tihin idan yani kufriyaadka kufri akbarka ah maadaama shayaan lagu adeecayo kii waliba wuxuu noqonayaa cibaadatu lishayaan ictibaarkaasna ishtiqaaqi luqawiga ahaa haddii ishkaal laga keeni lahaa waa ka waafaqay nusuustu waxay noo tilmaamaysaa kufri kastaa in shayaan lagu adeeco meel kale lagama keeni daacadaa shayaanka lagu adeecayo waxyaalaha kufriyaadka ah waxa ay tahay waa markaysa waa shirki yani weya cidda ku adeecdayna waa mushrik marka mas'aladaasi waa mas'ala muhima jiddan waa masale aada iyo aada u muhima weeye oo shirkiga iyo kufrigu inay bimacna yihiin oo wax farqiga aanu udhaxaynin sida raajixa ah adiladu waa siday kutusinayso culamada muxaqiqiinta qaarkoodna ay ku tageen ibnu xasmina aada ugu nuxnuxsaday aimada madaahibta qaarkoodna waa qabaan sidaas yada mas'alada kale aan tilmaamaya waxa weeyaan mas'alada kale aan baraarujinaya waxa weeyaan aayadda ilaa yidhi in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa waxaa jirta aayad kale oo ilaaha yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfir dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim waxaa isweydiinaya labada aayadood see loo jamcinaya ama loo kulminaya jawaabtu waxa weeye aayadi waxay sheegaysaa in dunuubtoo dhan ilaahay dhaafo dembiyadoo dhan ilaahay waa dhaafaa baa layidhi aayadda kalena waxa weeye waxay u kala qaaday dunuubta qaar aanu ilaahay dhaafin oo gaalnimada ah iyo dembiyo ilaahay hadduu doono dhaafo mashiicada ilaahay ku xidhan dhaafitaanka la dhaafayo oo dunuubta gaalnimada ka sokaysa ah markaa gaalnimada ilaahay ma dhaafo iyo dembi kastaba waa dhaafaa iyo dunuubta kale aan gaalnimada ahayn hadduu doonuu dhaafaa see loo kulminaya culammadu waxay yidhahdeen labada aayo isma diidayaan oo iskama hor imanayaan waxaana loo kulminayaa aayaddu waxay ku saabsan tahay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan waa dhaafaa waa litaa'ibiin waa kuwa toobad keena oo hadduu qofku dembiga ka toobad keeno intuu doonaba hala ekaado dembigaas gaalnimo ha ahaado munaafiqnimo ha ahaado yani kabaa'ir ha ahaado sakaa'ir ha ahaado qaar yaryar ha ahaado qaar waaweyn dembiyadaasi ha ahaadaan hadduu ka toobad keeno ilaahay waa ka dhaafayaa oo waa u ballan qaada shuruudii tawbaduna hadduu dhammaystirto wakti tawbada la aqbalayana uu la kulmo waxa weeye ilaahay waa ka markaa tawbada aqbalaya dembigiisana waa dhaafay sidaas aawadeed ayaa gaalada islaamista ay soo islaamayaan si kastuu cadaawo islaamka ugu hayay oo ula dagaalamayey oo u colaadinayey oo ula dirirayey hadduu ka toobad keeno ilaahay toobadda waa ka aqbalaya dembigiisii horena waa ka dhaafay ina alislaama yajubu maa qablah nebiguna waxa uu yihi sala allahu alayh wasalam islaamnimadu waxay dumisaa wixii dembiye ka horreeyey way dumisaa baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam in yantahuu yugfar lahum ma qad sal hadday ka reebtoomaan oo kufriga iyo xumaanta ka hadrhaan wixii hor maray waa loo dhaafayaa ee gaalnimay hore ula yimaadeen iyo colaad amaa aayadda kale in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa waxay ku saabsan tahay ligayri taa'ibiin kuwa aan ka toobad keenin ayay ku saabsan tahay oo kuwa aan ka toobad keeninee toobad la-aan ku dhinta iyaga waxa weeye hadduu gaalnimo ku dhintay oo wax cudurdaara aanu haysanin looma dhaafayo wax cudurdaara aanu haysanin qaydkaa waxaynu ugu daraynaa waxaa suurtoobi karta isagoo gaalnimo ku dhintay cudurdaaru haysta darteed in loogu dhaafay sida waxa weeye kii qudrada ilaahay ka shakiyey yacni loogu dhaafay maadaama cudurdaar haystay oo uu jaahil ka ahaa kufriga marka kii gaalnimo ku dhinta kufri akbar ee aan ka toobad keenin wax cudurdaara haddaanu helin oo ka baajiya marka isagaa kufriga waxa weeye loo dhaafi maayo mar haddaanu ka toobadkeenino ku dhinto laakiin hadduu cudurdaar helo xaalka noocaasa sidii waxa weeye ninkii qudrada ilaahay ka shakiyeyba loogu dhaafay ee saxiixaynka ku soo arooray qisadiisa iyo warkiisa nebigu ka warramay sala allahu alayh wasalam wallahi lain qadarniya allahu layucadibunii cadaaban ma cadabahu axada min alcaalamiin ama cadaaban laa yucadibu axada min alcaalamiin cadaab aanu axad khalqigiisa ka mida cadaabinba hadduu ilaahay awoodo ee cadaabi doonaa ninkii sidaas yidhi ee aakhiradeedna la weydiiyay maxaa kugu xambaaray yidhi cabsidaas waxau ahaa nin markiisa waxaan qudrada ilaahay ka shakiyey jahli iyo garashawa baana ku xambaaray saas aawadeed xadiiska saxiixaynku wuxuu sheegayaa inuu ilaahay u dembi dhaafay ayuu sheegaya marka calaa kulli xaal yani waxa weeye wixii laakiin gaalnimo ka sokeeya hadduu qofku ku dhinto isagaan ka toobad keenin ilaahay mashiicadiisa iyo dooristiisa hoos yaalla hadduu doono ilaahay waa cafinaya hadduu doonona waa ku cadaabaya laakiin xataa haddii lagu cadaabo naarta ku waari maayo ee jannadu ku dambaynaya masalada kale aan markaa baraarujinaya waxa weeyaan sheikhu waxa uu kusoo khatimay duco oo waxa uu yihi allahumma ya waliya alislaami wa ahlihi habbitna cala alislaami xataa nalqaaka bih ilaahayow kii islaamka u ehelka u gargaaraha ahaayow ehelkiisana gargaaraha u ahaayow islaamka qaar haysta naga yeel oo ku sugan ilaa aanu kula kulanno annagoo islaamnimada haysana waa duco uu khaatimada shiikhu ku ducaynayo in khaatimo wanaagsan ilahay camalka inoogu khatimo oo tawxiid iyo islaamnimo inagu dilo qofka muslimkaana waxaa waajib ah inuu khaatimada aada uga warwaro uuna ilaahay ka baryo inuu khaatimada u hagaajiyo oo camal wanaagsan ugu khatimo oo tawxiid iyo iimaan ilaahay ku dilo waayo dad fara badan oo camal wanaagsan markii hore la samayn jiray ayaa aakhirka cimrigooda la hufiyaa markaasay khaatimo xumo ku dhintaan markaasay naarta galaan intii horena waa soo shaqaynayeen waa camal farayeen daacaadka iyo wanaagga ay la iman jireen laakiin khaatimadiibaa korkii dambe ka xumaatay oo waxaa loogu khatimay camal xun ayaa loogu khatimay markaasuu markaa halaagsamay sidaas aawadeed khaatimada waa in ilaahay laga barya nebigana sala allahu alayh wasalam waxa uu odhan jiray laa wamuqallibi lquluub yani dhaarihiisa waxa ugu badnayd inuu yidhaahdo arrinku sidaa ma aha waxaan ku dhaartikay qalbiyada gedgediye waxaanu nabigu sal allahu alayh wasalam uhi ina alquluuba bayna usbucayni min asaabic araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa qalbiyadu waxay ku jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah qaabka iyo kayfka farahaasi yihiin ilahay isagaa og inagu garan mayno laakiin kuwa makhluuqaadka lama mid aha waa ka duwanye siday usoo aroortay inu rumaynana qalbiyadu waxay ku jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mida bay ku dhex jiraan siduu doonuna ilaahay u bedbedelaya sidaas iyadaana xadiiska saxiixa nebigu sala allahu alayh wasalam caynkaas waxaa kale oo ducada nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid ahayd inuu odhan jiray yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa aacatik yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ka qalbiyada gedgediyow qalbigayga diintaada ku sug ka qalbiyada markaa yani bedbedelow qalbigayga waxaad markaa u leexisaa daacadaada xagga daacadaada yani ilaahow iyo cibaadadaada u leexi qalbigayga nebi maxamed aasaa ku ducaysanay waxaa kaloo soo arooray nebigu sala allahu alayh wasalam ducadiisa waxaa ka mid ahayd tan uu shiiku lafteedu isticmaalay ducadan u isticmaalay sida shaaruxba sheegayo oo waxa uu nabigu u ducaysan jiray yaa waliya alislaami wa ahlih mastiknii bilislaami xataa alqaaka calayh kii waxa weeye islaamka gargaaraha u ahaayo ehelka islaamkaba gargaaraha u ahaayo iga yeel mid islaamka haysta ilaa aan kula kulmo anoo islaamkii ku sugan markaa khaatimadii oo lagu ducaysanayo weyaan ambiyada ilaahayna waxaa laynoo sheegay qaar iyaguna khaatimada saa ugu ducaysay oo nebi muuse ma nebi muuse dadkii rumeeyey waxay markaa ilaahay ka baryeen inuu ilaahay iyagoo muslimiina dilo rabbanaa afriq calayna sabran watawafana muslimiin nebi yuusuf waxa uu ku ducaystay inuu ilaahay islaamnimo ku dilo anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin anoo muslima idil anoo muslima idil hadda waxaa soo aroortay axaadiis sheegaysa inaan lagu ducaysan geerida ilaahu idil qofku inaanu ku ducaysan markaa sidee loo kulminaya sidee loo kulminaya culamada muxaqiqiintu waxay yidhahdeen isma caaridayso iskama hor imanayso waxayna isu caaridaynin anoo muslima idil macnaheedu ma aha hadda idil ma aha ee waxa weeye ilaahu goortaad idilayso goortay doontaba ha noqoto ha dhawaato ama ha dheeraatee islaamnimo igu dil bay macnuhu dhacaya farqaana udhaxeeya geeri in lagu ducaysto iyo marka la dhimanayo in la yidhaahdo ilaahuw xaaladda aan ku sugnaado oo muslim aan ahaado oo muwaxid muumina anoo ah nafta iga qabo marka sidaas aawadeed isma caaridayso farqa udhexeeya marka mutlaqulmowt kumau ducaysan mutlaqulmowt kumuu ducaysan geeri uu hadda dhintana kuma ducaysan ee waxa uu ku ducaystay markaa bilmawti cala alislaam siduu shaarixuba baraarujinay marka sidaas aawadeed ma aha adducaa bilmowt ma aha ilaahu islaamnimada nagu dig oo nagu noole oo nagu soo saar ducooyinka wan wanaagsan bay ka mid tahay marka khaatimada aada ilaahay ha looga baryo in ilaahay camal wanaagsan qofka ugu khatimo nebiguna waxa uu sheegay sala allahu alayh wasalam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna kelmadda ugu dambaysaa hadalkiisa qofkay noqoto laa ilaaha ila allaahu jannaduu gelayaa buu nebigu yihi sala allahu alay wasalam sidaas aawadeed baa waxaa laynoo sharciyeey oo laynoo sunneeyey marka qofku u yimaado qof sakaraadaya inuu shahaadada u laqimo oo laa ilaaha ila allahu inuu u laqimo sidaas iyada ah ayaa ku soo aroortay axaadiista markaa saxiixa ah laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah ayaa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni qofku ma odhanayo qul odhan maayo ee agtiisu wuxuu ka odhanayaa laa ilaha illa allah dabeedna markuu maqlo qofkii laa ilaaha illa allahu ayuu qofkiina ka daba odhanaya oo waayo waxaad suurtoobi kartay yidhahdeen haddaad ku tidhaahdo dheh laa ilaha illa allahu inuu isaguna kaa daba yidhahdo dheh laa ilaha illa allah markaasi aanu dheh ugu darin laa ilaha ila allahu oo keliya waa inaad ku tiraada bay yidhahdeen laakiin culamada qaarkood waa diideen oo waxay yidhahdeen qofku hadduu wax kala garanayo xaalkaasi uu markaa miyirkiisu sax yahay waxa weeye dheh in aanu raacin bay u badan tahay markaa daliil sheegaya in laga reebana markaysagaa ma jiro markaa saxiixu waxa weeyaan bay yidhahdeen in lagu yidhaahdo laa ilaha illa allah talqiin ereyga la yidhahdana waa in qofka lagu yidhahdo waxaa dheh laakiin wax agtiisa laga sheegay talqiin lama yidhahdo xadiiskuna talqiin buu amray laqinuu mawtaakum u laqima baa la yidhi kuwiina dhiman doona mawtaakum waxaa looga jeedaa waa tasmiyatu shay biictibaari maa yaquulu ilayh shayga oo lagu magacaabo waxa uu noqon doono ee ku dambayn doono marka kuwa geeridu kusoo xaadirtay ee dhimashada qarka u saaran ee dhiman doona kuwaa ku magaa kuwaa markaa yani u laqima yani markaa laa ilaha illa allah u laqima xadiisku sidaas iyadaa ayuu sheegay marka waxa weeye taas iyadaana in lagu dadaalo ayay tilmaamay waxa uu yidhi marka abu jacfar aطaxaawi raximah llah wa ahlu lkabaa'iri dembiyada waaweyn kuwa u ehelkaa oo min ummati muxamedin sala allahu alayh wasalam asaxu waa in la xadfo oo ummadda nebi maxameda ayaa siyaaqu yahay laakiin umamka kalena waa la mid oo waxa weeye ama ummadda nebi maxamed ha ahaado ama ummadihii hore ha ahaadaane ciddii marka ahlulkabaa'irah ee tawxiid ku dhimatay siduu dibba ka sheegi doono fi nnaari laa yukhalladuun khabarku waa laa yukhalladuuna fi nnaari waa ku tacalluqa laa yukhalladuuna lagu waarin maayo fi naari naarta gudaheeda lagu waarin maayo haddii ay galaan bacdi ahlilkabaa'ir inay naarta gelayaanna waa markaa daruuri bay culamadu yidhahdeen waa masale muhima masaladaas oo waxa weeye marka la yidhi ahlulkabaa'irku ilahay mashiiadiisay hoos yaalliin hadduu doonana waa cadfinaya hadduu doonana waa cadaabaya culamadu waxay yidhahdeen ma suuragal aha inuu ilaahay ahlulkabaa'irkao dhan wada cafiyo oo la yidhahdo markaysaga dhammaantiin waa idin cafiye naarta naarta naarta geli maysaane jannada ku wada xarooda taasi ma dhacaysa baa layidhi maxayna u dhacaynin nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiistiisa faraha badan lee mutawaatirka ah ee saxiixaynka iyo kayrkoodba ku soo aroortay ayaa waxay tilmaamaysaa in waxa weeye dad ahlukaba'ir ah oo soomi jiray oo ashhaadan jiray oo tukan jiray oo zake bixin jiray oo xajin jiray inay naarta geli doonaan dabadeedna shafaacada nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo kayrkii in lagaga soo saari doono nebi moxamed iyo markaysagaa dad kale oon wanaagsan u shafaaco qaada in naarta laga soo saari doono qaarna ilaahay raxmaddiisa inuu kaga soo bixin doono qaar aan iyagu wax khayra la iman laakiin asalka tawxiidka un haystay in iyagana yani waxa weeye ilaahay raxmaddiisa kaga soo saari doono marka haddii la yidhahdo waxa bannaan ilaahay marka ahlukaba'irkao dhan inuu wada cafiyo ayaa bannaan oo jaa'iza macnuhu waxay noqonaysaa waxa weeye warkaa uu nebigu sheegay oo ah ahlukaba'irka qaar baa naarta gelaya dad muslimiin oo naarta gelayaa jiro oo laga soo saari doono shafaacada iyo raxmadda ilaahay baa lagaga soo saari doona ayaa jira warkaasay ka hor imanaysa oo waxa uu nebigu sheegay waa laazimu lwuquuc ilaaba ilaa waa dhacaya waxa uu nebigu sheegay oo ah markaa qaar naarta gelaya oo shafaacada laga soo saaraya inay jiraan ilaaba ilaa waa dhacaya marka waxa weeye arrinkaasoo waajibu lwuquuca oo ilaaba ilaa dhacaya iyo waxa weeye waxaa iska hor imanaya hadalka marka odhanaya in loo wada dembi dhaafaa waa suurowda oo la wada cafiya marka haddii la waa in la wada cafiyaa bannaan macnuhu waxay noqonaysaa in waxa weeye warka uu nebigu sheegay in wax ka baaqdaan oo sidaa noqon weydaa waa bannaan tahay bay noqonaysa arrinka noocaasina waa faasi oo sida uu nebigu sheegay wax ka soo noqonayaa ma jiro waa laazimu lwuquuc sidaas aawadeed sawaabku waxa weeyaan in la yidhaha bacdu ahli lkabaa'ir ilaaba ilaa naarta waa gelayaan si shafeecada nebiga iyo raxmada ilaahaybaa loogaga soo saaro qaarkood yani loogu soo saaro ciddii iimaan iyo tawxiid ku dhimatay haba yaraada kaasi tawxiidkaa iyo iimaanka ay ku dhimatay qadar yarba ha ahaado ee qalbigooda ku suganbe yani waxa weeye si ay saasi u dhacdo in la yidhahdo ilaaba ilaa qaar naarta gelayo waciidku ku fulayaa waa jiraan oo ahlu kabaa'irka ka mid a sababku sidaa wey idaa maatuu wahum muwaxiduuna hadday dhintaan iyaga oo muwaxidiina oo ilaahay keliyeynaya tawxiidkana waa inagii hore usoo sheegnay inuu tawxiid alilaahiya ama tawxiid alcibaada oo ilahay cibaadada loo keliyeeyo rububiyada iyo afcaashiisa loo keliyeeyo asmaada iyo sifaatka ilahay loo keliyeeyo saddexdaa nooc inuu qaybso wain lam yakunuu taa'ibiina yaynay noqonba qaar ka toobad keenay yani markaa macaasidii iyo dunuubtii qaar ka toobad keenayba yaynay ahaane bacda an laqaw llaha markay ilaahay la kulmeen dabadeed caarifiina iyagoo garanaaya mu'miniina iyagoo ilaahay rumaysan wahum fii mashiiatihi wahum iyagu ahlukaba'irku fii mashiiatihi ilaahay doonistiisay ku sugan yihiin wa xukmihi iyo xukumkiisa ayay ku sugan yihiin waa xukumkiisa jazaa'igaa bay ku jiraan oo xukmigu wuxuu u qaybsamaa xukmi qadari xukm sharci iyo xukmi jazaa'i yacni intaba nusuustu waa ku soo aroortay hadda waxaa looga jeedaa xukumkiisa jazaa'iga ee abaalmarinta ah ayay ku sugan yihiin oo waxaanu ilaahay xukumaynin oo abaalmarinaynin kuma jira in shaaa gafara lahum hadduu ilaahay doono waa u dambi dhaafaya wa cafaa canhum waa cafinaya bifadlihi ilaahay galladiisa ayuu ku cafinaya kama dakara caza wajal siduu ilaahay markaa sheegay yani haalib noqoy wajalla weynaaye fii kitaabihi uu ku sheegay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wuxuu u dhaafayaa wixii gaalnimo ka sokeeya ciduu doonuu ilaahay u dhaafaya wain shaaa hadduu ilaahay doonana cadabahum waa cadaabaya fi naari naarta gudaheedu ku cadaabaya bicadlihi cadaaladiisu ilahay ku cadaabaya uma yukhrijuhum minha dabeedna naartuu ka soo saaraya biraxmatihi naxariistiisuu kaga soo bixinaya iyo wa shafaacati shaaficiin yani kuwa shafeaco qaadaya shafaacadoodana waa kaga soo saaraya oo min ahli aacati ka mida dadka ilaahay adeecay cidda ilaahay adeecday aacadiisa u ehelka ah ka mid a hadday malaa'ig yihiin hadday ambiye yihiin hadday saalixiin yihiin uma yabcauhum ilaa jannatih dabeedna ilaahay waxa uu dirayaa marka naarta laga soo saaro dabadeed ilaa jannatihi jannadiisu u diraya oo gelinaya wadalika taasi waxay ku dhacdo ahaatay biana allaha tacaala tawalla ahla macrifatih ilaahay waxa uu ka weli yeeshay kuwa isaga garanaaya bimacnaa ahla iimaanihi baa ka fiican inkastay ta'wiil leedahay oo markaysa waxa macrifada sida xadiidkii kusoo aroortay saxiixaynka uu uga jeedi karo faida carafuu dalik faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaati xadiidkii mucaad sida kusoo aroortay iimaan baa loo jeeday macrifaana laga tilmaamay laakiin sida jahmi shiku uma jeedo oo iimaanku inuu macrifo yahay qalbiga laga aqoonsado oo keliya ugama jeedo uma yabcauhum إلى جنته وذلك بأن الله تولى أهل, أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته كما يهلين لماذا دارود بقدوه هذا دارت الدنيا دارت آخرة كأهل نكرته سيدة كوى إلهي يعني مركا ضفره قرم وايد aladiina khaabuu nukradu waxa weeye waa garashawaaga wey ka ahli nukrati sida kuwa ilaahay garan waaye ee bimacnaa keligii caabudi waaye rumayn waayaa loo jeeda aladiina khaabuu min hidaayatihi kuwaasoo ilaahay markaa hanuunkiisii ka hoogay oo seegay walam yanaaluu min walaayatihi yacni ilaahay walaayadiisa uu ka weli yeelanayana wax nasiiba aan ka helin aan waxba ka gaadhin lam yanaaluu aan ka gaadhin min walaayatihi ilaahay walaayadiisa wax ka mid a weli noqoshadiisa allahumma ayaa allahu ilaahayow yaa weliya alislaam islaamka kii gargaaraha uu ahaayo wa ahlihi ahlulislaamkana kii gargaaraha uu ahaayo habbitnaa nagu sug cala alislaami islaamka nagu sug xataa nalqaaka bih wallahu aclam subxaana إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال ابو جعفر الطحاوي رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل من أهل القبلة وعلى من مات منهم ونرى الصلاة وحن مركا أرجناه بمعنى اعتقاد سنهي صلاة لقدبت كان صلاة خلف كل بر لقدبت كان يمتك استعو ونكسا وصالحة وبمعنى خير كلا إيمانية وفاجر يمتك استعو فاسقة ومن أهل القبلة أهل قبلها كمدا بمعنى ذاتك مركا شهادنيا قبلة أجيه السنية وح مركا مكفرة وعد أن لا إمنين إن لقدمته كان يا إني صوابتهي أيا نقبنا ويا صحي سيعني وعلى من مات منهم عدي لمتاع أهل قبلها كمدنا ومسلمين تكمدنا ولو مسطور الحال بها هذه in lagu daba tukadaa iyaduna inay asaxayso in in lagu tukadaa oo salaatuljanaaze lagu tukadaa inay mashruuc tahay oo bimacnaa waajib tahay ayaan iyadana qabna waxa uu halkan kaga warramayaa sheikhu mas'ala ka mida masaa-isha waxa weeye ahlu sunnaha iyo ahlubidacu ay ku kala duwan yihiin masaladaasi waxa weeyaan waa salaada cidda lagu xidhanayo waa ayo ugu horeyn salaada yani dadka ahlufadliga in lagu daba tukado ee ahlu sunnaha ah ayaa asal ah dadka marka ahlu sunnaha ee ahlufadliga in lagu daba tukado ayaa marka waxa weeye asal ah dadka ahlubidaca ama ahlufisqiga ama lagu daba tukanaya mise laguma daba tukanayo waa masalada markaa baabka ku saabsan hadday se dhintaan salaatuljanaaze ma lagu tukanaya axaadiis baa la soo wariyey qaarkood ay tilmaamayaan salluu khalfa man qaala laa ilaha ila allah wa salluu calaa man maata min ahli laa ilaha ila allah ku daba tukada ciddii laa ilaha ila allahu tidhaahda kuna tukada ciddii ehelka laa ilaaha ila allahu ka mid ah ku tukada hadday dhintaan laakiin xadiiskaasi waa xadiis daciif ah axaadiis kale oo la macna oo soo aroortayna waa jirtaa axaadiistaa waxba kama asixin sida sheekhu albaniba uu caddaynayo shaarixa laftiisuna wuu ishaaray waxaase jirta laba shay oo labadaba laga qaadan karo waa mid waxaa jirta axaadiista qaarkood oo laga fahmi karo in yani lagu daba tukan karo dad aan saalixiin ahayn axaadiistaasina waxaa weeye waa axaadiista kusoo aroortay dadka waxa weeye madaxda ah ee xoogaha markaysagaa fisqiga iyo xumaantu ay ku sugan tahay bacdu almacaasi ama bacd adunuub la imanaya haddii ay idin tujiyaan nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uu amray in lagu daba tukado axaadiis saxiixa oo marka hore haddii salaada waktigeedii ay dhaafinayaan oo ka saarayaanba waktigeedii idinku salli salaata liwaktiha baa salaada waktigeeda tuko dabaadna markay hadhow iyaguna salaada galaan la tuko oo sunno u niyoodo xadiiskaasoo kale waa saxiix waxaa kaloo la mid ah xadiiska kale ee markaa saxiixa ku soo arooray ee nabigu sala allahu alayh wasalam yuri yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum in akhta'uu falakum calayhim way idin tujinayaan yacni a'imada ama madaxdu hadday asiibaan idinkiiyo iyaguba ajar baa ka helaysa haddii laakiin ay khata'aan oo gefaan idinku ajarkiinni waa leedihiin iyagana korkooda ayay ka saaran tahay waxa ay salaaddii ka hadleeyeen xadiiskaasna markaa bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariy waa xadiis saxiixa xadiis saxiixa weeyaan waata kale saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen imaamiyaal fasaqaa qaar ku daba tukada oo cabdillaahi ibnu cumar oo kale waxa uu ku daba tukaday xajaaj ibnu yuusuf athaqafi iyo anas ibnu malik iyo waxay ku daba tukadeen xajaaj ninka la yidhahdo xajaajna wuxuu ahaa nin faasiqa buu ahay oo daalim ah oo aada u tacadiye xadgudub badan cabdillaahi ibnu cumar oo culamadii saxaabada ka mida iyo anas ibnu malik iyo waa ku daba tukadeen wakadalik waliid ibnu cuqba ibnu abi mucayd waxa uu ahaa markaa mid khamriga cabba saxaabadu waa ku daba tukan jireen iyagoo isagoo khamriga cabbaya waxaaba dhacday salaad subax inuu tujiyey cabdillaahi ibnu mascuud iyo yani markaa bacdi kale oo yani saxaaba iyo taabiciin ba leh cabdillahi ibnu mascuud baa ka mid ahaa uu tujinayay salaad subax buu tujiyey sa waa cabsan yahay oo xoogaa waa sakraamo weli sakraddii baa kusii jirta markaasaa waxa weeye afar ragcadood buu kaga saara waa subax afar ragcadood oo xidhiidh ah ayuu markaa ka saaray afar markuu marayay bu aziidukum war ma idin kordhiya ma idin kordhiya marka waxa weeye markaasaa cabdillahi ibn mascuud ku yihi maa zilna macaka mundu lyawm fi ziyaada shaarixuna waa soo naqlinay maantaba ziyaada aanu markaa kugu wehelinay oo bimacnaa aanu kula wado calaa kulli xaal taas kudheedu waxay kutusinaysaa inay yani imaamiyaal fasaqa ah saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam inay ku daba tukadeen ayay kutusinaysaa imaamiyaal fasaqa ah inay ku daba tukadeen bay kutusinaysaa aahaartaasna saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ku saarantay wakadalik waxyaalaha kale soo aroore kutusinaya waxaa ka mid ah asalka haddii la eego ashyaada qofka muslimka asal waxa u ah in salaada lagu daba tukadaa mashruuc tahay mar haddii salaada in lagu tukada ay mashruuc tahay dabadiisa lagu tukadaa waxa lagaga guurayo salaadii lagu daba tukanayo la odhanayo laguma daba tukanaya waxay u baahan tahay daliil cad alaslu baqaau maa kaan calaa maa kaan asalku waa shaygu wuxuu ahaan jiray inuu baaqi ku yahay shaygu kolba wuxuu ahaa inuu baaqi ku yahay ayaa asal ku yahay marka baaqinimadaa shaygu uu baaqi ku yahay asalkiisii waxa lagaga guuraya waxay u baahan tahay daliil cad marka cidda waxa weeye diidaysa ayaa daliil inay keento ay ku diidayso loo baahan yahay laakiin haddii kale asalkaas baa la istisxaabay asalkaas ayaa la istisxaabay ahlu cilmiguna masalada noocaasa aad bay u caddeeyeen oo waa ku nuxnuxsadeen oo in waxa weeye lagu daba tukanayo mubtadica xaalka la waayey cid waxa weeye sunni ah amaba markaysa waxaa markaa maslaxa raajixi ay ku tacalluqdeen in lagu daba tukado inay mashruuc taba bannaan tahay ayaa laga qaata waxaanay culamada ku tilmaameen in la yidhaahdo cid aan caqiidadiisa garan maayo garanayo mooyaane cid kale ku daba tukan maayo inay bidca tahay bay ahlucilmigu sheegeen oo baabulbidac bay masaladaasi ka mid tahay bayda waayo caqiidada ahlusunna waljamaca waxaa muqarar ku ah jimcaha iyo jamaacada imaam kasta waa lagu daba tukanayaa bari iyo faajirkuu doonaha noqdo sidaas iyadaabaa markaysagaa muqarar ku ah oo ku sugan xataa waxaa laga soo naqliyaa saxaabada qaarkood in mukhtaar ibnu abi cubayd ay ku daba tukadeen mukhtaar ibnu abi cubayd inay ku daba tukadeen sida ibnu taymiya baa markaysaga ku sheegaya majmuuc fataawaha oo odhanaya markaysaga waxaanu ahaa markaa kuwa lagu tuhunsan yahay ilxaadka iyo zandaqada lagu tuhunsan yahay uu ka mid ahaa haddana saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam waa ku daba tukadeen taasna waxay kuu tilmaamaysaa inay bidco tahay in la yidhaahdo qofaan caqiidadiisa garanayo oo inay saxan tahay aan ogahay mooyaane ruux kale ku daba tukan maayo inay tahay markaysagaa bidca masaladan shaarixa taxaawiyo si fiican buu u tafsiiliyey oo uga hadlay yacni dadka lagu daba tukanaya salaada hadday bidca ku jirto ama fisqiya wax lamidi ku jiraan ibnu taymiyana majmuuc fataawaha mawaadic badan buu kaga hadlaya waxau odhanaya ibnu taymiya وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين إن لقد كذا مسلم كستا وحال كيسا عن لأغين آه وبنان تهي أفرت إمام يا أئمة كلا مسلمين تنوى قصدي فمن قال لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع كير هذا جمعية جماعة كدبتك ما يمويان مدان عقيدة ديسا واعتقاد سيهي أن أقهي مويانه كسلا يرادا فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم والله أعلم أحو تلمام يا ابن تيمية عدة الأعضاء وحوى جمعية جماعة كما دبته كان أيهم مويانا عدا مركع عقيدتي سقلبك وكي اعتقادتي هي أنوغا هي مويانا عدك لكل ما دبته كان أيهم عدة الأعضاء ومبتدع وحان خلاف سيهي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم تابعينتي يا أئمة المسلمين تأكلب وخلاف سيهي imaamyaalkaasi ha ahaadaan uu khilaafsan yahay afarta imaam ama ha ahaadaan imaamyaalka kale sidaas waxa uu ku sheegay mujalladka afraad ee majmuuc ulfataawaha safxadda shan boqol iyo laba iyo afartan mujalladka afraad ee majmuuc ulfataawaha safxadda shan boqol iyo laba iyo afar marka hadalkaas wuxuu sariix ku yahay inay tahay bidca aan ahlu sunna waljamaaca qabin oo ay beri ka yihiin in la yidhaahdo dadka mastuurkaah ee aanan xaalkiisa iyo ictiqaadkiisa garanaynin kuma daba tukanayo inay bidco tahay ayay tilmaamaysa shaarixa taxaawiyaduna mas'aladaas waa ka hadlay waxaanu odhanayaa asalka waxa weeye haddii ay suurtoobi karto qofku inuu ku daba tukado cid sunniya oo bidcada ka madhan amaba ay suurtoobi karto inuu ku daba tukado cid saalixa oo masaajid lagu tukanayo uu helo oo cid sunniyi tujinayso ama cid saalix oo fisqi ka madhani ay tujinayso hadduu helo isagaa u fadli badan inuu ku daba tukado laakiin haddii waxa weeye aanu helaynin ciduu ku daba tukado haddaanu helaynin oo fisqiga ama bidcada ka madran waa inuu markaysa waxaad markaa salaada ku daba tukadaa kaa bidciga ah ama kaa faasiqa ah barsaara kasaara لدوسر مسألة نوعاس على كل حال سفي عن بو تفصيلنا إياه وحانو مركا يعني شارحة طحاوية ورنا إياه هدي أي سورة ودو yani markaa mid sunni ah ama mid saalixa inuu ku daba tukado waa inuu markaa ku daba tukada oo saasaa u fadli badan laakiin haddii aynay taasi u suuroobin inuu salaadii jamaacadii iyo jumcihii inuu ka tago waa mafsado inuu mubtadica ku daba tukadaana waa mafsado laakiin lama labada mafsado waxaa sahlan inuu waxa weeye mubtadica ku daba tukado yutaxamalu adararu اlأhaf لdفع الضرر الأعظم waxaa markaa la xambaaranaya lala imanaya dararka markaa yar si waxa weeye dararka weyn loo daafaco si dararka weyn loo daafaco marka waxa weeye dhibaatada weyni waa in jumciya jamacadii baa laga tago in la yidhahdo jumciya jamacaan gurig ku oogaya iyadoo beled islaama la joogo oo masaajid ku tukan maayo waxay tahay markaysaga waa jumciya jamaaca kuma sugnaanayo jumcadana waxaa lagu tukadaa masaajidada lagu tukadaa waa shacaa'ir islaami oo la muujinayo laakiin saddex qof oo guri isku qarinayo oo deed markaysaga alea jumcaan oogaya oo aan tukanaya qaabka noocaas markaysaga waxa waa min ariiqi ahli bidac masaajidadiina ay badan yihiin oo masaajidada markaysaga laga haajirayo waxaa loo haajirayana markaysaga waxa guryaha ay tahay iyo luqluqa ta noocaas markaysaga waxa waa bidac markaa sidaas aawadeed waxay dadka qaarkood sameeyaan oo ah masaajidada inay ka dheeraadaan iyo xujati dadka markaysaga masaajidada joogaa inaynan la caqiida ahayn amaba markaysaga a'immada inayna ictiqaadkooda garanaynin tujinaysa masaajidada waxa weeye waa bidco iyo dalaal wey waa bidco iyo dalaal wey marka waxa weeye mas'aladaas waa sidaas sharixa taxaawiyaduna saas iyadaa ugu tafsiiliyey mawaadic kale oo markaysaga fataawaha ka midana yani waa kaga hadlaya shaykhu lislaam ibnu taymiya risaalo gaar oo uu ka qoray baabaa jirta majmuuc fataawahana aad uu ku dhex jirta oo mawduucaas markaa ka warramaysa mawduucaas ka warramaysa marka calaa kulli xaal waxyaalaha keensan kara in waxa weeye lagu daba tukado dad ahlubidaca waxaa ka mid a in ay ku sugan tahay maslaxa raajixa sida waxa weye mubtadica in la doonayo in sunnada loo soo dabaalo loogu yeedho ayaa ka mid a waxaa ka mid a waxa weeye markaysagaa dararkiisa inuu ka baqayo oo isagii markaysa waxaa dhibaata inuu kaga timaado uu ka baqayo dhibaata inay kaga timaado inuu ka baqayo kala ka mid marka adigu asbaab ayaa saas oo kale u keensan karta mawaadic ka mida waxa weeye juska saddex iyo labaatanaadna sheekhulislaam waa kaga hadlayaa marka insha allahu tacala waa loo raajici doonaa xoogaa safaxaad kala tagtagaan ayuu kaga hadlayaa oo kamida waxa wey juska saddex iyo labaatana waxaa ka mid a safaxaadka saddex boqol iyo saddex iyo konton ilaa saddex boqol iyo shan iyo konton waxaa ka mida waxa weeye saddex boqol iyo afar iyo konton ilaa saddex boqol iyo shan iyo konton waxaa ka mida meelaha uu kaga hadlayo qolada markaysa waxaa markaa maraasiqada la yidhaahdo iyo bidcadooda maraaziqada nimanka la yidhahdaa waxa weeye nin waxa weeye abu camar ibnu marzuuq la yidhaahdo ayaa wuxuu la yimi waktigii ay haysteen nimanka waxa weeye cubaydiyiinta la yidhaahdo ee faatimiyiinta isku magacaabay masar iyo beledada ay haysteen oo niman dandaqa iyo bidco markaysa waxaan markaa ay ku sugan tahay ahaa min xaysu ljumla ayaa waxay markaa yidhaahdeen bidcay la yimaadeen culamada kale aynay culammadu aynay qabin bidca culammadu aynay qabin ayay la yimaadeen waxay yidhahdeen qof ictiqaadkiisa la garanaya mooyaane qof kale in lagu daba tukadaa mashruuc maaha waayo hadda waxa fara badan bay yidhaahdeen dadka ahlu bidca taas iyadaabaa badan bay yidhahdeen marka sidaas aawadeed arrinka noocaasa ay la yimaadeenna waxa uu ahaa arrin bidca markaa sheikhul islaamna marka la weydiinaya waxaa la odhanayaa يعني وحوي عن الصلاة سئل عن الصلاة رحمه الله عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعته بدعته ده إيه صلاة المرازقة ده لابد بس كذا أي الويدي مركب حوي آه نمان مركب حوي ده السنة ده مركب يسأل أقر قاري فوق منام هاي بعض البدع نوالا هاي فأجاب يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيره من أئمة المسلمين وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأمور اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف مستور الحال كي حال كيس مجهول كيهان الله قرنين وكدبت كنين مركز كسي والرمي markaasuu wuxuu sii sheegayaa dadka odhanaya waxa weeye maalkayga mid aan garanayo mooye mid kale u dhiiban maayo sida maalkaygaba mid aan garanayo mooye mid kale aanan ugu dhiibanayn baa salaadaydanaa mid aan garanayo ictiqaadkiisa mooye mid kale aan ugu xidhanaynin taana wuxuu ku tilmaamay kalaam jaahil inuu yahay hadalkaasi oo waxa weye axad a'immada muslimiinta ka mid oo sidaa yidhi inaanu jirin maalkana haddii ruux majhuula loo dhiibo waa khiyaamaynaya oo waa luminaya laakiin imaamku waxba salaadii kaa lumin maayo waayo xataa hadduu khato ama ilaawo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uri yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahu wain akhta'uu falakum wacalayhi waayo hadday asiibaan idinkiiyo iyaguba waa helaysaa laakiin haddii ay khata'aan idinka waa idiin sugnaata iyaguna waxay markaa lumiyeen yani markaa korkooda isaara marka waa qiyaas faasid ah inuu yahay ayuu shaikhulislaam markaa uu yani ka warramay waxaanu saa ku sheegay yani safxadda saddex boqol iyo koob koob iyo konton oo ka mida markaysaga waxa mujalladka saddex iyo labaatanaad ilaa wuxuu kaga hadlayaa ilaa saddex boqol iyo markaysa waxa markaa shan iyo konton ilaa saddex boqol iyo shan iyo konton ayuu kaga hadlaya risaalo gaar loo daabacayna waa jirtaa oo masalada ku saabsan marka calaa kulli xaal warka yani mas'alada ku saabsan waa saas culamaduna waxay yidhahdaan man saxat salaatuhu linafsihi saxat أما صح الائتمام لغيره ما لم يمنع منه مانع كي صلاة سمين بسجة كذا أي أصحيسه إن يعد كلا كحرتانا ويأصحيسه